magaalada qaahire ee xarunta dalka masar waxaa galabta ka dhacay kulan dhex maray wasiirka beeraha dalkaasi masar saalax cabdi muumin iyo safiirka soomaalida ee masar cabdilaahi xasan maxamuud kulankan ayay labada dhinac kaga wada hadleen heshiisyo dhinacyada ganacsiga oo dhex mara labadaasi dal ee soomaaliya iyo masar wariyaha v o wed ee qaahire xuseen saxnuuni ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira xuseen haddii aadi maqlayso bal waxaad noo faahfaahaysaa heshiiskaasi la sheegayo inay labada dhinac gaadheen galabta waad mahadsan tahay dhab ahaantii siduu iyo xaqiijiyey safiirka dalka safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani masar cabdilaahi xasan maxamuud kulan ay yeesheen maanta wasiirka beeraha ee dalka masar alsayid salaax cabdulmu'min iyo safiirka dalka soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka ganacsiga ee dowladda soomaaliya iyo masar gaar ahaan arrimaha iyaga ku saabsan xoolaha nool sida geela iyo ariga safiirka ayaa ii sheegay cabdilaahi xasan dalka soomaaliya u fadhiya halkani magaaladan qaahira islamarkaasina ah wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta inuu meesha ka sheegay in dalka in dalka soomaaliya uu leeyahay kheyraad badan oo xoog badan oo dhinaca xoolaha nool sida geela iyo ariga iyo in dhowaan muqdisho laga furay maxjar lagu kontaroolayo tayada iyo caafimaad qabka xoolaha soomaaliya dhinaca kale wasiirka beeraha ee dalkani masar ninka isagoo lagu magacaabo salaax cabdulmu'min ayaa hoosta ka xariiqay inay jirto baahi weyn oo dhinaca xoolaha gaar ahaan geela iyo ariga ay ka jirto dalkani masar ayna diyaar u yihiin sidii loo soo celin lahaa xiriirka ganacsiga ee masar iyo soomaaliya gaar ahaan arrimaha khuseeya dhinaca xoolaha ay u yaqaanaan wadamada carabta nimcooleyda sida geela lo-da iyo ariga ugu dambeyn zahray labada dhinaca waa wasiirka beeraha ee masar iyo safiirka soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahire cabdilaahi xasan maxamuud ayaa ku heshiiyey arrimo ay ka mid yihiin in kor loo qaado xiriirka ganacsiga ee masar iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca xoolaha oo wadanka soomaaliya uu ka mid yahay wadamada carbeed ee ugu xoolaha badan marka loo eego dhinaca tirada sidoo kale wasiirka xan- wasaaradda xanaanaha aan iraahday wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay sameyso casuumaad rasmi ah ee waaxda xanaanada xoolaha ee masar si ay usoo qiimeeyaan xoolaha nool ee soomaaliya iyo caafimaad qabkooda ugu dambeyn waxay isla garteen labada dhinac waa safaaradda soomaaliya oo safiirka u matalayay iyo wasiirka beeraha ee dalkani masar in takhaatiir masaari ah oo dhinaca xoolaha in loo diro ama ay booqdaan dalka soomaaliya gaar ahaan maxjarka dowladda soomaaliya ay dhowaan ka furtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya si loo helo warbixino caddaynaya xaaladda caafimaadka ee xoolaha soomaalida iyo sida uu noqon doono xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo masar ganacsiga gaar ahaan dhinaca xoolaha waan gartay xuseenow ganacsigani marka ma mid haddaba socda oo ganacsatada soomaalidu ay dalka masar ay u iibgeyso xoolaha iyo badeecado kale oo kor loo sii qaadaya mise waa ganacsi cusub oo hadda la abuurayo
marka laga hadlayo ganacsiga soo jireenka ee ka dhexeeyey labada wadan soomaaliya iyo masar waxa uu si dhab ah u saagay marka laga hadlayo heer mustawo labada dowladood ah kolkii ay dhacday dowladii dhexe ee soomaaliya sanadii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii hase yeeshee marka laga soo tago arrimahaasi waxaa jiray ganacsato yaryar oo soomaaliyeed iyo kuwa suudaan ah oo xoolaha nool ayaga ka keena gudaha dhulka soomaalida iyo guud ahaan mandiqada geeska africa sida dhulka soomaali galbeed iyo weliba dhulka n f d marka ganacsato oo si khaas ah ama private ayaa jiray oo keliya oo soomaaliyeed iyo qolyo suudaan ah iyo masaari oo ayagu halkaa ka keeni jiray laakiin marka laga hadlayo dhinaca heer dowlad labada dhinaca masar iyo soomaaliya ma aysan jirin marka tan waxaa laga yaabaa inay ay noqoto tallaabo cusub oo keenaysa in xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo masar heer mustawo ma aragtay dowlad ahaan labada dowladood ay dib usoo laabato taasoo horey u burburtay sanadii kow iyo sagaashankii xilligii soomaaliya ay ahayd dowlad xoog badan oo wadamada carabta la lahayd ganacsi xoog badan oo dhinaca xoolaha ah aad baad umahadsan tahay xuseen cismaan saxnuuni wariyahayaga magaalada qaahira ee dalka masar oo khadka telefoonka si toosa igaga waramayey kulan lasoo gabagabeeyey galabta oo dhex maray safiirka soomaalida ee dalka masar iyo weliba wasiirka beeraha ee dalkaasi masar